ninkii ugu horreeyey ee muslima ee loo doortay inuu duq magaalo ka noqdo mid ka mid a magaalooyinka waaweyn ee waqooyiga america nahid nanshi oo u taagan inuu mar saddexaad helo codka uu duqa magaalada oga noqonayo magaalada calgary ayaa xalay kula kulmay magaaladaasi calgary dadka laga tiro badan yahay ee soo galootiga asaal ahaan ku yimid dalkaasi duqa magaalada calgary nahid nashi oo ay kaalintaasi kula tartamayaan laba nin oo kale ayaa waxa uu sheegay intii uu talada hayay toddobadii sane ee lasoo dhaafay in uu guulo badan soo hooyiyey hase ahaatee ay weli isaga iyo reer calgaryba howl badani qabyo u tahay kulankani ay u badnaayeen dad muslimiina soo galootiga kale ayaa dadkii goobjoogga ahaa waxaa ka mid ahaa soomaali badan mudir abubakar maxamed waxa uu ka mid yahay madaxda ururka muslimiinta ee magaalada calgary oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano m c c mudir oo islamarkaana ka mida ganacsatada soomaaliyeed ee magaaladaasi calgary ayaa v o eda uga waramay sababta uu u taageerayo nahiid neeshi waxaan ku taageeray arrimo badan maaragtay uu intuu haayey leadershipki maaragtay meyornimada uu muujiyey gaar ahaan communityada maaragtay minority-ga ah sida maaragtay soomaalida carabta bakistaanta iyo wixii la mid ah marka arrimo badan maaragtay ayaan ugu tagnay oo qaarna maaragtay qabyo waayo maaragtay weli ma dhammaanin laakiin waxyaala qaarkoodna maaragtay waxbuu ka qabtay waxaa kala jiray soo dhoweyntii fiicnaa suuriyiintii maaragtay markay soo jabeen marka door weyn buu ka ciyaaray waana maaragtay muuqatay waxtarkiisii kaalgary oo gashay kaalinta shanaad magaalooyinka ugu wanaagsan ee caalamka lagu noolaan karo iyo weliba kuwa ugu nadiifsan dunida intii uu nahiid nashi maayarka ka ahaa ayaa waxaa ku nool soomaali doora oo tiradooda saddex kun ilaa iyo shan kun lagu sheego mudir abubakar maxamed ayaan weydiiyey toddobadii sane ee nahiid nashi uu duqa magaalada ka ahaa calgary ay soomaali ahaan ugu tageen gacanna uu u fidiyey runtii waxa weyn ururka maaragtay soomaalida gacan weyn baa laga siiyey uu ka dhaqaaqay heerkii hore uu joogay heer hoosaadkii waxbana haysanin xafiis aan haysanin waxaa marka suurtagal noqotay in soomaalidii ay helaan gacan weyn xag dhaqaale iyo shaqaaleyn maaragtay soomaalida maaragtay isla ururka communitiga dhexdiisa executive-ka maaragtay oo soomaali ah oo mushaar loo qoro adiga waxaa ku dhihi karaa maaragtay wax weynba u qabtay wax kalena waa soo socdaa labadii kun iyo tobankii oo haatan laga joogo toddoba sano ayay ahayd markii ugu horreysay ee nahiid nashi loo doorto duqa magaalada calgary warbaahinta reer galbeedka khaasatan kuwa waqooyiga americana diiradda ayay arrintaa aada u saareen hase ahaatee mow amri oo ka mid a muslimiinta degan magaalada calgary islamarkaana kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo labada kun iyo shan iyo tobankii loo dooranayay xildhibaan u matala magaalada calgary gobolka alberta ayaa arrintaas isagu si kale u dhigay
dad baa ii yimid iguna dhahay ma maqashay natiijada kalgari waxay dooratay duqii ugu horreeye muslim ah waxaan ku yidhi reer kalgari waxay doorteen muslimkii ugu horreeye ee sharci dejiye ah muddo labaatan sano ka hor ee maahan arrintaasi wax kalgari ku cusub
nahiid nanshi oo toddobadii sane ee u dambeysay hoggaanka u hayay magaalada calgary haatanna musharax u aha inuu afar sano oo cusub sii hogaamiye magaaladaasi ayaa waxa uu v o eda la wadaagay xiriirka uu la leeyahay soomaalida iyo inta uu ka yaqaano dirkaba
You know, um, we have had a very good relationship with. Yeah, I'm from Tanzania myself, just south of there.
waxaanu la leenahay xiriir wanaagsan aniga xitaa waxaan ka soo jeeda tanzania waxaan xiriir wanaagsan la leenahay bulshooyinka soomaalida suudaanta suudaanta koonfureed iyo sidoo kale bulshooyinka etoobiya iyo eritreyaanka iyo sidoo kale bulshooyinka etoobiyaanka iyo eritreyaanka
doorashada gobolka alberta ee golaha deegaanka waxa ay dhici doontaa isniinta oo taariikhdu ku aadan tahay lix iyo tobanka bisha oktoobar magaalada calgaryna waxaa la filayaa midda ay musharaxiintu aadka isugu dhegan yihiin dhinaca duqa magaalada jaamac buula jaamac v o a calgary